Hogaamiyayaasha Muslimiinta Kanada ayaa wada dadaallo lagu xaqiijinayo sidii wax looga qaban lahaa falalka la xiriira islaam nacaybka ee ka dhaca dalkaas. Falal kala duwan oo la xiriira islaam nacayb ayaa ka dhacay dalkaasi Kanada kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday dad Muslimiin ah ama masaajidada ay ku cibaadaysanayeen. Wariyaha v o e da ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Toronto ka soo diray warbixintan.
dhowr mar masaajid ku yaala dalkan ayaa lala eegtay falal nacayb la xiriira haddii ay noqon lahayd in hadallo nacayb ah lagu qoro dhismaha masjidka ama falal kale oo nacayb la xiriira oo loo geysto dad ku cibaadaysanaya masaajidda haddaba hogaamiyaasha bulshada muslimiinta oo kuwa soomaaliduna ay ku jirto ayaa wada dadaalo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkaasi cabdirasaaq ismaaciil xaashi ciro wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha soomaalida ee gobolka albeerta ee dalkan kanada faraanqadka taleefonka kula xiriira ayaan weydiiyey dadaalada ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa falalka la xiriira islaam nacaybka dadaalku dhinacyo badan buu ka socdaa oo aad baa runtii baraaruguna u jira oo muslimiintu baraarugooduna aad buu u fiican yahay dowladda haddeer joogtana hadday ahaan lahayd midda federaalka iyo hadday ahaan lahayd kuwa gobolada dowlad goboleedyadana aad bay arrintaas ugu baraarugsan yihiin oo sidaad la socotid waxaa jira projectyo waaweyn oo mashaariic waaweyn oo dowladdu ugu talagashay xataa barnaamijkaasi in looga hortago oo dadka lagu wacyigeliyo gaar ahaana dadka nugul oo haweenku kow ka yihiin waxaa jira dadka muslimiinta ahi hadday ahaan lahaayeen masaajida hadday ahaan lahaayeen beelaha kaleo ay isugu yimaadaan inay aada iyo aada isugu baraarujiyaan oo ay dhahaan dadku digtooradooda ha qaafeen gobolka qubeeg waxaa ka jira sharci lagu magacaabo bill tenty one kaasoo mamnuucaya dhammaan astaamaha diimaha oo uu ku jiro xijaabka ama khamaarka ay xirtaan dumarka muslimiinta ah sharcigaas wuxuu dhigayaa qof walba oo xiran astaan diimeed inuusan ka shaqayn karin xarumaha dowladda iyo kuwa dadweynaha dumar badan oo muslimiina oo soomaaliduna ay ku jirto ayaa arrinkaasi kala kulmay dhibaatooyin kala duwan xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan xisbiga n d p ee mucaaradka ee gobolka ontario ayaa ka mid a dadka aadka ugu soo horjeeda sharcigaasi oo marar badan baarlamanka gobolka ka hor sheegay in wax laga qabto islaam nacaybka iyo muslim nacaybka waa arrin loo baahan yahay in tallaabo cad laga qabto in magaranaysa la cirib tiro nacaybkan gaamurey ee lagula dagaalamayo dadka muslimiinta ah wax ka qabasho muhiima baa loo baahan yahay looma baahno maaragtay qowda maqsho waxna ha u qaban soo la socoto arrintan ku aadan nacaybka gobolka qubeck ee biilka bill twenty one runtii anagu aanu ka hadalnay baarlamaanka iyaga ee aanu ku amarnay premierka inuu gaarsiiyo waxa aanu gobolka ontario inaan ogolaaneynin in dadka diimaha leh la takooro khaasatan dadka muslimiinta ah siyaasiyiinta dalkan ayaa qeyb laxaad leh ka qaadanaya sidii wax looga qaban lahaa falalka la xiriira islaam nacaybka ra-iisul wasaaraha dalkan canada justin trudeau ayaa marar badan ku celceliyey in guud ahaan nacaybku uusan boos uga banaanayn dalkan hogaamiyaha xisbiga n d p ee mucaaradka ah ee gobolka ontario andrea horwath ayaa toddobiiy tobankii bishan sheegtay in powel miller oo ah xildhibaan ka tirsan xisbigeeda uusan kasii mid ahaan karin xisbiga iyadoo sidoo kale ka mamnuucday in mar kale uu u tartamo xisbiga talaadadii shalay ahayd ayaa faahfaahin arrinta ku saabsan lagu sheegay in powel miller uu xubin ka yahay koox dhanka facebooka isugu xiran oo ku midaysan islaam nacaybka agaasimaha xisbiga n d p ee gobolka ontario lucy watson ayaa shalay sheegtay in lasoo ogaaday ka hor doorashooyinka gobolka oo dhici doona bisha juun ee sanadkan in powel miller uu xubin ka yahay koox lagu magacaabo world wide coalition oo ku midaysan islaam nacayb walow uu isagu iska fogeeyey eedaasi siciid muuse daaheer wuxuu ka mid yahay golaha muslimiinta ee dalkan kanada xilli sii horreysay ayaan weydiiyey waxa la gudboon muslimiinta gaar ahaan soomaalida marka ay la kulmaan falal la xiriira islaam nacayb soomaalida marka waxaa la gudboon marka koowaad inaynu horta khatarta si dhaba aynu u qaadano oo aynu si dhaba u wajahno bulsho afka wax isugu gudbisa baynu nahay inaynu ficil u bedelno oo marka dhibaato aynu la kulanno sida bulshooyinka kale ee muslimiinta ee dalka ku nool waa inaynu la wadaagna alaamaha ammaanka marka qof uu hadal nacayba ku dhaho ama xitaa uu kuu hanjabo waxay la mid tahay isagoo ficilkii sameeyey annaga soomaali ahaana waxyaalaha afka la yska dhaho wax weynba uma aynu aragno marka inaynu horta khatarta si dhaba aynu u qaadano xiriirka aynu la leenahay laamaha ammaankana aynu joogtayno arrinta labaad aan ku dari lahaana waxa weeye xiriirka bulshada in la dhiso oo la adkeeyo waayo bulshadu marka ay isku xiran tahay khatarta ay wajahayaan marka aysan isku xirnayn wuu ka duwan yahay marka isku xirnaanta bulshada baa runtii waxa weeye furo u noqon kara arrintan xalka gaaristeeda xuseen nuur xaaji v o a toronto